alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati alacraaf baynu ku soo jirnay waxaynu laqbaynay dhowr aayadood oo aynaan macnaha guud aynaan sharxin qisada ibliis waa ku jirnay waxaynu joognay iyadoo ilaahay uu ka baryey in ilaahay u kaadiyo oo geerida ka dibdhigo qaala andirnii ilaa yowmi yubcahuun waa loo kaadiyey laakiin ilaa wakhtiguu doonaayey looma kaadin isagu wuxuu doonaya ilaa nafkhati lbacsi laga gaadhaayo in loo kaadiyo taasna wuxuu rabaa la yidhi inuu ka baxsado geerida oo aanu dhiman marka ilaa nafkhati aluulaa oo nafkhati alfazac ama nafkhati sacqi ah ayaa kaadintu dhacday taasuu ku dhimanaya ilaa intaa waa nool yahay waa cadow guun ah cadaawadda ku raagay xaasidnimo ay ka kacday cadaawaddiisu aadam wuxuu ka xaasidayay fadiilada ilaahay siiyey halkaasuu cadaawadda kala qaaday waayo arag buu ku yahay sida dadka loo lumiyo meelaha laga soo galoo dhan buu yaqaanaa khibradii intaasoo dhan soo taxnayd ayuu haystaa waayo arag ku yahay si kastuu dadka u lumin karo waa u luminayaa wuxuuna ballan ku qaaday in cid badani ilaahay aynay u shukri naqin siraatulmustaqiimka inuu fadhiisanayo oo uu dadka ka kadinaayo u diidaayo dariiqa xaqa ah dariiqa baatilkaana ugu yeedhaayo ayuu ballan qaaday saasuu ku dhaartay qaala fa bima aghwaytanii laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim uma la'aatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu akarahum shaakiriin wuxuu ballan qaaday gees walba inuu kaga imanayo culammadu waxay yidhaahdeen laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim waxay u dhacaysaa khayr oo dhan noocuu doonaba ha noqday dadka inuu u diidaayo wuxuu ugu yeedhayaa baatil buu ugu yeedhayaa marka ugu horrayso dadka wuxuu ugu yeedhayaa gaalnimo hadduu gaalnimadaa ku kari waayo wuxuu ugu yeedhayaa bidco hadduu bidcada ku kari waayo wuxuu ugu yeedhayaa kabiiro dembi weyn hadduu dembigaa weyn ku kari waayo wuxuu ugu yeedhayaa sagiiro dembi yar hadduu taana ku kari waayo wuxuu ku mashquulinayaa mubaaxaadka si aanu khayr u samayn ayuu odhanayaa haatan mubaaxan samee iska raaxayso hadda shay mubaaxa ayuu markaa ugu yeedhaya hadduu taana ku kari waayo mubaaxii kaga mashquulin kari waayo taacada wuxuu ugu yeedhayaa bay yidhaha ila almafduul liyashqala cani alafdal waa imse arrin alkufru albidcatu alkabiiratu alsagiiratu shaglun bilmubaax can altaaca shaglun bilmafduuli can alafdal waa lix tartiibtana culammadu waxay dhaha saasay u kala horraysaa sida alcallaamatu ibnulqayim ba ku sheegoo kitaabkiisa leeyaha madaarij asaalikiin oo bidcada maxaa looga hormariyey kabiirada taa waxaa inooga jawaabayaa imaamkii weynaa ee sufyaan la odhan jiray ee culammadii salafka ka mid ahaa oo waxau yidhi albidcatu axabu ilaa ibliisa min almacsiya lianna almacsiyata yutaabu minha waalbidcatu laa yutaabu minha imaamkaa sufyaan la yidhaahdaa wuxuu yidhi bidcaduu ibliis ka jecel yahay macsida walow macsiyadaasi haba weynaato waayo macsida waa laga toobad keenaa laakiin bidcada lagama toobad keeno wuxuu u jeedaa min xaysu alghaalib sida haalibkaa loo jeedaa ruux bidcadii markuu samaynayo wuxuu u qabaa qurbo uu ilaahay ugu dhowaanayo inay tahay isagoo ku faraxsan oo ku riyaaqsan oo isle alla maxaad ajar ka hesha maxaad khayr shaqaysatay ayuu bidcadii la imanayaa ka faaruqaya macsidiina markuu sidaa uga faaruqo ayuu is odhanayaa oo macaankeedii u dhammaado ayuu is odhanaya war awal maxaa kugu wati way iscilkaanbiyaya xoole uu dulmiyey hadday tahay xoolahaasi markay baaba'aan oo aanu shilinna ka hayn ayuu odhanayaa macaankoodiina kaa teg dembigoodiina kugu hadh zine hadday tahay waa saasi leeg markuu ka faaruqo ayuu iscilkaambiyaya macaankii macsidaasi lahayd markay ka go'do buu isciilkaambiyayaa oo qoomamoonayaa oo is odhanayaa war awel maad iska daysa hadduu wax dilo markuu dilo odhanaya war maad iska daysa maxaa kuu wati laakiin bidcada markuu ka faaruqo shay bidcaa markuu sameeyo uu la yimaado wuxuu u qabaa inuu khayr weyn shaqaystay waa ku riyaaqsan yahay waa ku farxayaa waa daa'imaya waa joogtaynaya shay kastoo khayr ah qofkii waa ka mashquulinaya imaam a'immadii hore ka mida oo khayrulquruun joogay oo la odhan jiray shaqiiq ayaa wuxuu yidhi subax kastoo waa beriyo shaydaanku wuxuu igaga yimaadaa xagga aakhiro waa iga shaki geliyaa yacni wuxuu isku dayayaa inuu iga shaki geliyo ayuu isku dayayaa waxaanu odhanayaa ilaahay waa khafuururaxiim buu odhanayaa xaggaana markaa makfiradii iyo rajadii iyo raxmadii ayuu u wanaajinaya u xayaysiinaya dembi dhaafka ilaahay waa badan yahay naxariistiisu waa badan tahay maxaa ku luray maxaad la xeeqsan tahay camal yar baa janno lagu galaa markaasaan waxaan ku akhriyaa buu yidhi wa innii laghafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma htadaa cidduu ilaahay u dembidhaaf badan yahay waa ciddii toobad keentay ilaahay rumaysay camal saalixa samaysay hanuun la timi ciddaasaan u dembidhaaf badnahay buu allah yidhi markaasuu wuxuu igaga yimaaddaa xagga adduunyada ayuu igaga yimaaddaa khaas ahaan wuxuu igaga yimaadaa xagga ubadka iyo maxaad uga tegaysaa arsaaq xoole maxaad uga tegaysaa ubadkii gaajay u bakhtiyayaanbe markaasaan waxaan ku akhriyaa buuhi wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allaahi risquhaa hadda waa subax kasta xagga midigtuu haddana igaga yimaadaayo xasanaadka xaggoodiiyo markaasuu i ammaanaa allah nin wanaagsan baad tahay khayr badan baad la timi maxaad wanaag shaqaysatay waxan baad samaysay oo waxan baad samaysay oo waxan baad samaysay markaasaan waxaan ku akhriyaa waalcaaqibatu lilmuttaqiin cidhib dambeedka wanaagsan waxaa leh kuwa ilaahay ka baqa waxaad ugu dartaa innama alacmaalu bilkhawaatiim camalladu goba'da ugu dambaysuunbaabay ku sugan yihiin oo isku fuuqsanaysa wuxuu igaga yimaadaa haddana xagga markaa bidixdu igaga yimaadaa shahawaadka xaggoodii markaasuu doonaa inuu ijeclaysiiyo doonaa markaasaan waxaan ku akhriyaa buu idhi waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuuna kamaa fucila biashyaacihim xagga sare iyo xagga hoose labadaa ma awoodi karin inuu igaga yimaado raxmaddu inay xagga sare ka soo degayso iyo sujuudda inaan hoos u sujuudaayo ilaahay wejiga dhulka u dhigayo yacnii labadaa aawadeed ayaanu xagga hoose iyo xagga sare igaga imanayn buuri khayr kastou ruuxu isku dayo shaydaanka waa soo xaadiraya salaaddii oo ahayd xidhiidhkii ilaahay iyo addoonka ka dhexaysa waxa ugu horreeye ruuxa laga xisaabaya aakhirana ay tahay shaydaankii waa soo xaadiraya waana ka waswaasinaya siduu uga waswaasinayo waa ka mashquulinaya dadka qaarkood salaaddii waa ka burinaya dhallinyarada qaarkood markay tukanayaan siday cimaamaddooda ugu mashquulsan yihiin oo marna garhkooda u salaaxayaan mar cimaamaddooda u wadaan yacnii marba waxa weeye ay waxaa samaynayaan baa salaaddu dhammaanaysa wuxuu salaaddii ka baxaya isagaan waxba tukan ila xarakaadkan faraha badanee u dhaqdhaqaaqayaa yaa ee aan gacmihiisi istaagaynin ee hadduu doono addimadii u dhaqdhaqaajinayo gacmahana mar walba meel xoqonayo mar walba digtooni inuu ku jiro maba dareensanaba rukniga keliya intuu taagan yahay qaar baa laga yaabaa toban goor inuu dhaqaaqo ow mar walba maruu cimaamadda si yidhaahdo iyo maruu meel xoqdo iyo maruu markaa halkan hagaajisto yacni waxa weeye marba markaysaa meel markaa waxa weeye gacmaha ee ku fidinayo wax allo wuxuu tukaday ma jiro culamaau shaaficiya waxaabay qabaan rukniga gudihiisa saddex goor hadduu dhaqaaq sameeyo hadda waa saddex goor qura waaba burtayoo salaaddu waa wuxuu tukaday wax allo wax ka jiraaba ma jiraanba lam yusalli qad maba tukan maxaa la waaye tuma'niinadii baa la waayey safka xataa markaad u dhaqaaqayso inaad marka waxa weeye dee sidan isaga socoto maaha waxay leeyihin laba xaraka waa inaad ka badinoo tallaabadaa markaad qaaddo ta kale waa inaad ku xidhaa mid saddexaad haddaad dhaqaaqdo khalaas waxba kama jiraan dad fara badani waxay tukanayaan waxba kama jiraan wuu foorfoorsanaya jimicsi inay u noqoto mooji laakiin wuxuu tukaday salaad maaha salaadda ruuxdeedu waa khushuucdii khushuucdii xaggay joogtaa shaydaankii waa ka waswaasinayaa ruuxii ma garanayo wax allo wuxuu tukaday wax allo wixii markaa wax idindhex mareen buu shaydaanku kugu soo xaadirinaya adduunyadii buu ku hor keenaya doodii ah cid isqabsateen ayuu ku hor keenayaa xisaabo kaleu kugu keenayaa xataa waxa weeye wakhtiyada qaarkood masaa'il baa laga yaabaa inuu kugu mashquuliyo si aan u khushuucin waxaa la rabaa inaad qalbiga soo xaadirso nebigu wuxuu odhan jiray sala allahu alayh wasalam salli salaata muwadic mid adduunyada sagootiyaya salaaddiisa tuko gooray kula gaadhi doonto ma ogin mar walba waa inaad qadartaa bay yidhaahdeen culammadu iyagoo xadiiska ka daliishanaya salaaddaa tukanto tii kuugu dambaysay inay suuragal tahay inay noqoto haddii lagu odhan lahaa salaaddii kuugu dambaysaa tukanaysaa saaad u tukan lahayd salli salaata muwaddic baa nebigu odhan jiray sala allahu alayh wasalam salaad mid adduunyada sagootiyaya uu tukado tuko bimacnaa u male oo ku qadar inay salaadani tahay aakhira salaatin tusalliiha salaaddii ugu dambaysay aad tukata inay tahay daaqadaha uu shaytaanku kuu furayo waa inaad iska xidhnaa muuqaalka salaadun in la sameeyo markaa ma aha waa in salaadda ruuxdeedii lagu dadaalaa nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam salaadda marka la tukanayo dadka qaarkood salaadda waa tukanayaan yadaan loo qorayn salaadda ilaa nisfuha sulusuha rubucuha khumusuha sudusuha subuucuha sumuunuha tusucuha cushruha qaar baa toban meelood marka salaaddii loo qaybe meel looga qoraya qaar baa sagaal meelood meel looga qoraya qaar baa siddeed meelood meel looga qorayaa salaaddii qaar baa toddoba meelood meel looga qorayaa qaar baa lix meelood meel looga qorayaa qaar baa shan meelood meel looga qorayaa qaar baa afar meelood meel looga qoraya rubuc keliya salaaddii looga qoraya waaba badan yahayba kaas talow kaama gaari karnaa qaar baa saddex meeloodoo meel meel looga qorayaa baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam qaar baa kala badhow bar salaaddii loo qorayaa markaa salaadda waa in lagu dadaalaa waa in la ilaaliyaa sixadeeda la ilaaliyaa haddii saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam qaar ka mida uu nebigu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli ku noqo oo tukan waxba maa tukani saxaabigaa nebigu wuxuu ku yidhi almusii'u salaatii fuqahadu ay u yaqaaniin magiciisa khallaad ibnu raafic baa la odhan jiray irjic fasalli fa innaka lam tusalli noqo oo tuka maa tukan hadda maad wanaajin ma aha salaadiba ma jirto maa tukanba saasuu nebigu ku yidhi sala allahu aley wasalam wax kalena ma ahee tuma'niinada salaadda lagu xasilayuu ka tegayey kaana yukhafifu fii salaatih marka shaydaanku khayr kasta wuxuu rabaa inuu inaga mashquuliyo inuu inaga leexiyo inuu inoo diido shay baatiluu rabaa inuu xaq inoogu sawiro si aynuugu qaadanno tan inay xaq tahay xadiiskii aynu ku soo sheegnay ee aakhirka suuratu alancaam khata rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam khatan mustaqiiman wa khata khuduudan can yamiini dalika wa shimaalih qaala hada siraatu allahi mustaqiima wa hadihi subul calaa kulli sabiilin minha shaytaan yadcuu ilayh khada ayuu nebigu jeexay waa khad toosan khadad kalena xagga midig iyo xagga bidix ayuu ka jeexay dabeedna waxau yidhi hada siraatu allahi mustaqiima taasi waa waddadii ilaahay xaalay toosan tahay khadad kaluu xagga midig iyo xagga bidix ka jeexay oo kaga xardhay kuwanna waxay yihiin subushii waa waddooyinkii ka leexday siraatulmustaqiim calaa kulli sabiilin minha shaytaanu yadcuu ilayh waddo kastoo waddooyinkaa siraatulmustaqiimka ka weecsan ka mida shaydaan baa taaganoo dadka ugu yeedhayay oo marka ugu yeedhayo muxuu odhanayaa waddadii baatilkan kuugu yeedhayaa soo raac miyuu odhanaya maya wuxuu odhanayaa waddadii xaqahayd waa tan waa u qurxinaya waa u dhalaalinaya waa u ekaysinaya siraatulmustaqiimkii inay u egtuu ka dhigayaa waa ugu sheegayaa hadday keensato waaba u dhaaranayaaba qisadan hadda aynu ku jirno maxaa ku sugan nebi aadam iyo xawaa buu u dhaartay oo walle u maray nasteex baan idin ah wa qaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin wuxuu yidhi markaa ma helaysid badankoodu iyaga oo ku shukri naqaya heli maysida iyagoo kaa abaalka daraya oo kaa kufrinayaad helaysaa ama waxaad ku ogaanaysaa inay kaa abaalka darayaan sidaa wuxuu ku yidhi male laakiin malihiisii wuxuu noqday run walaqad saddaqa calayhim ibliisu dannah ibliis qaybka ma ogeyn oo waxa dhici doona kama warqabo waxa dhici doona kama warqabo laakiin wuu maleeyey malaha maxaa keensaday xadiis baa waxaa ku soo arooray muslim saxiixa ku soo wariyey in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam aadam ilaahay markuu abuuray oo dhoobo ka sameeyey intaan ruuxda lagu afuufin mudda ayuu markaa isagoo dhoobo ah aadam sidaa u yaalla aan weli naftiina la gelin dhoobadii baa qallashay markii hore way qoyanayd markii dambe way suyucday sida qur'aankuba inoo sheegayo way madoobaato hoostay ka madoobaatay suyucna way bixisay markii dambe way qallashay markii dambe waxay noqotay shay qallalan oo dananaya min salsaalin min xama'in masnuun waxaa markaa laga sameeyey oo uu noqday dhoobadii ay su rogtay mid qallalan oo marka la garaaco dhawaq bixinays dananays min salsaalin kalfakhaar weelka dhoobada laga sameeyoo kale siduu u dhawaaqayo oo kale ayay u dhawaaqays ibliis waa u yimi aadam waa ku warwareegay xadiiska nebigaa sheegaya wuu isweydiiye wuxuu ihi maxaa laga samaynayaa muxuu yahay shaygani shaygan la abuurayaa waa maxay taa markuu isweydiiyey ayuu dabeedna garaacay fa calima annahu ajwaf shaygu markuu isku buuxoo gudaha aanu ka daloolin dhawaqiisa waa la garanayaa markuu hoosta ka daloolana dhawaq kaluu bixinayaa wuxuu ogaaday hoosta inuu ka daloolo oo jawfka hoose aanu buuxinoo uu daloolo hoosta ka bannaan yahay fa carafa annahu khalaqa khalqan laa yatamaalak wakhtiga uu ina ishaaqsaday aadam nafta lamaba gelinba wuxuu gartay abuur aan shahawaadka naftiisa ka hanan dooninoo iska hanan dooninoo iska dabbaali doonin ee shahawaadka ku dhacaya inuu ilaahay abuurayo marba haddaanu marka hoosta ka buuxine hoosta ka daloolo fa carafa annahu khalaqa khalqan laa yatamaalak marka wuxuu maleeyey calaa kulli xaal inuu dadka badankooda luminaayo marka malihiisii sidaas ayuu run u noqday jannadii waa laga saaray samadiina waa laga soo dejiyey markan hore waxaa laga saaro un jannada laga saaro marka hore samada lagama soo dejin qaala akhruj minha marka dambea laga soo deji doonaa qaala akhruj minha mad'uuman madxuura laman tabicaka minhum laamla'anna jahannama minkum ajmaciin ciddii ku raacda ama tafiirtiisa ha ka mid ahaato aadam ama adiga tafiirtaada ha ahaatee jahannamaan idinka buuxinayaa buu ilaahay ballanqaaday aadam ilaahay wuxuu amray inuu jannada dego isaga iyo zawjadiisa xawaa inay jannada degaan buu ilaahay amray jannada dhirta ku suganna simaartoodiiyo midhahooda waxaa doonto daaq baa ley waxaa doonto cun geedkaa doonto markaa wax ka cun mooyaane hal geed geedkaa ha u dhowaanin waa geed mucayan ah oo ka mid a inta kaleoo dhan sidaa doonto cun haddaad geedkaa u dhowaato waxaad ka mid noqonaysaa kuwa xadgudbaad ka mid noqonaysaan labadiinuba waxaa ka mid noqonaysaa kuwa xadgudbay fatakuuna min aldaalimiin shaydaankii waa waswaasiyey oo xanshaashaq buu ku soo tuuray qalbigooda iyo nafahooda uu ku diraayo inay markaa geedkan cunaan ujeeddadu uga jeedayna waxay ahayd si uu ugu muujiyo wixii laga qariyo cawraadkooda ah suu u kashifo waxaanu ku yidhi rabbi idinma diidin geedkan inaad cuntaan wax kale idinkuma diidin mooyaane si aydan laba malag u noqon ama qaar waaraya oo weligoodba noolaanaya si aydan u noqon aawadeed buu idinku diido idinka reebay haddaa geedkan cuntaan waa waaraysaan ama waxaad noqonaysaa laba malag waa u dhaartay wuxuu ugu dhaartay nasteex baan idin ahay waxay culammada qaar isweydiiyeen ibliis jannadii laga saar aadam iyo xawaana jannaday ku jiraan siduu u waswaasiyo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa suurtoobi karta albaabka jannada inuu ku soo dhowaaday oo isagoo dabadda jannadii ka taagan aadam iyo xawaa halkii albaabka intay ku soo dhowaadeen halkaa inuu ka waswaasiyey qiso ay culammada qaarkood sheegaan waa jirtaa laakiin qisadaasi cibro male waa qisatun mashhuuratun rakiika waa ka odhanaya saaxibulfutuuxaat awjuh kalena way tilmaamaan calaa kulli xaal culammadu laakiin wejiga ugu fiican inay saa tahay isagoo aan jannadii gelin inuu halkaa ka waswaasiyaa suurtoobi karta waxaa laga qaadanayaa shayga la reebay samaynta la sameeyo inay dulmi tahay dembina noqonayso walaa taqrabaa haadihi ashajarata fatakuuna min aldaalimiin annahyu yaqtadii ataxriim waa qaacido waxaa kaloo laga qaadanaya dembigu inay cuquuba ka dhalato ayaa laga qaadanaya laga daliishanaya waxaa kaloo laga qaadanaya shaydaanku markuu dembiga dadka amrayo ama ku waswaasinayo maqaasid xun buu ka leeyahay sidaa allahba uu yidhi fawaswasa lahuma ashaytaanu liyubdiya lahumaa maa wuriya canhumaa min saw'aatihima waxaa kaloo laga qaadanaya cawraadka in la faydo cawrada la muujiyaa inay tahay maqsuud lishaytaan wuxuu shaydaanku rabo oo maqsuud u ah inay tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa shaydaanku markuu xumaan dadka ugu yeedhaayo xumaantii wuxuu ugu sheegayaa fawaa'iday leedahay iyo wanaagyaal ay leedahay oo aan xaqiiqo lahayn waayo wuxuu ku yidhi maa nahaakumaa rabbukumaa can haadihi ashajarati ilaa an takuunaa malakayni aw takuunaa min alkhaalidiin geedkii wuxuu ku magacaabay shajarata alkhuldi sida suuratu taaha baa ku timi marka waxaad ka helaysaa buu yidhi waaritaan ayaa ka helaysaa wa mulkin laa yablaa iyo mulki aan duugaabayn oo aan baali noqonayn halkan waxaa ku sugan malakayn qiraa'o shaada waxa la akhriyey malikayn laba boqor laakiin qiraa'adaasi waa shaadda jalaalaynku wuxuu isticmaalaa hadduu yidhaahdo fii qiraa'atin wuxuu u isticmaalayaa sabciya wa quri'a hadduu yidhaahdana wuxuu uga jeedaa shaad buu uga jeedaa sida haalibkaa saasuu isticmaala marmar naadira ayuu sidaa khilaafay allah wuxuu yidhi qaala khruj minha qaala ilaahay waxau idhi ukhruj bax minhaa jannada ka bax mad'uuman xaal lagu ceebeeyey ka bax ama lagu dhaleeceeyey madxuuran xaal lagu fogeeyo naxariista ilaahay lagaa fogeeyo lagaa eriyey ka bax oo la yidhaha waa laba xaaloo mutaraadifataan ah ama la yidhaha waa laba xaaloo mutadaakilataan ahoo isku guda jira markaasna waxay noqonaysaa ukhruj minha mad'uuman ka bax jannada mad'uuman xaal lagu dhaleeceeyey ama lagu ceebeeyey ka bax waxaa lagu dhaleeceeyey madxuuran xaala tahay mid la fogeeyo naxariista ilaahay laga fogeeyey xaala taha lagu dhaleeceeyey waxaa kaloo bannaan madxuuran in mad'uuman laga sifeeyaana bannaan laman tabicaka laamkaa hore laamulibtidaa iyo laam muwadi'a lilqasam baa labadaba culammada qaarba mid yidhaahdeen laakiin tan dambe waxay noqonaysaa haddii tan hore la yidhaahdo waa ibtidaa'iya tan dambe waxay noqonaysaa muwadi'a lilqasam shaki male laman tabicaka ku kastoo ku raaca minhum xaaluu yaga ka mid yahay aadam tafirtiisa uu ka mid yahay la'amla'anna ay wallaahi ilaahay baan ku dhaartayee la'amla'anna buuxiye oo buuxiye oo waa buuxinayaa jahannama jahannamaan buuxinayaa minkum idinkaan idinka buuxinaya waa takhliibu alxaadiri cala alghaa'ib oo macnuhu wuxuu u dhacayey minka wa minhum adiga iyo tafirtaada iyo aadam tafirtiisa ciddii ku raacdaan ka buuxinaya marka minkum baa labadiiba wada gudanaysa ajmaciina dhammaantiin baan idinka buuxinaya oo tawkiid ba loo fasiray ama xaal loo fasiray wa yaa aadamu aadamow ay wa qulnaa waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga wa zawjika iyo lamaanahaaga ooridaada ama xaaskaaga oo xawaa ah aljannata jannada dega marka walyaskun zawjuka macnuhu u dhacay adigu deg yacni markaa zawjkaaga oo xawaa ahina ha degto aljannata jannada fa kulaa cuna labadiinnuba min xaysu shi'tumaa ay min himaariha midhaha jannada cuna xaysu shi'tumaa meel kastaa ku sugan tihiinba midhaha jannada cuna walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi shajarata tan oo geedkan ah ha u dhowaanina fatakuuna ay fatasiiraa aad noqotaan min addaalimiina kuwa xadgudbay ah ka mid noqotaan yacnii haddaa u dhowaataan oo cunis a ugu dhowaataan oo cuntaan daalimiintaa ka mid noqonaysaan fa waswasa lahumaa waxa waswaasiye u xanshaashaqay alwaswaas waxaa la yidhahdaa alsawt alkhafiyu codka hooseeyaa la yidhaahdaa sidaas aawadeed ayaa sawtulxaliyi ama sawtulxuliyi labadaba waa la odhan karaaye waxay dumarku isku qurxiyaan qalalaxdooda waswaas baa la yidhahdaa waswaas ayaa la yidhahdaa marka codka shaydaanku uu wax markaa doonayo inuu dadka ku qaldee ku tuurayo qalbigooda na waswaso waa la yidhahdaa fa waswasa lahumaa waxa markaa waswaasiyey labadoodii oo u xanshaashaqay ashaytaanu shaytaan liyubdiya lahumaa waxa bannaan liyubdiya inaad tidhaahdo laamku waa laamu tacliil iyo inaad tidhahdo laamu alcaaqiba oo haddii la yidhaahdo cawraadku inay faydmaan inay ka dhalanayso wuu garanayey waxay noqonaysaa laamu tacliil haddii la yidhaahdo taa muu ogeyna way ka dhalatay uun markaana waxay noqonaysaa laamu alcaaqiba wasayruura liyubdiya lahuma waxaad ku socotaa tacliilka maqsuud inay shaytaanka u ahayd yacni mar wuxuu u waswaasiyey liyubdiya lahumaa si uu ugu muujiyo labadooda maa wuuriya canhumaa wixii laga qariyey xaggooda oo min saw'aatihimaa cawraadkoodii ahaaday saw'adu waa cawrada yacni xubinta taranka iyo duburta iyo ayaa waxaa la yidhaha saw'ah maxaa saw'a loo yidhi lianna inkishaafahaa yasuu'u saaxibahaa inay faydnaato muuqataa ruuxay xumaato gelinaysaa saasaa saw'a loogu magacaabo ila sawa waa mid xumaato gelinaysa wax oo min sawaatihimaa cawrooyinkoodii ahaaday jamacuna wuxuu noqonayaa inuu baabkiisii yahay oo mid walba waxaa u sugan saw'ataan qubul iyo dubur ayaa mid walba u sugan marka dee marka la ysku daro afar bay noqonayaan afar saw'ay noqonayaan markaa saasaa loo jamciyey haddii majmuucooda markaa laga soo qaado isku saw'a inay yihiin shakhsi walba markaana waxay noqonaysaa in la karaahiyaystay idaafat lmusanna ila lmusanna oo ay tahay calaa xaddi faqad sagad quluubukuma sida horaa fiican wa qaala wuxuu idhi ibliis maa nahaakumaa idinkama reebin rabbukumaa rabbigiin can haadihi ashajarati tan oo geedkan ah idinkama reebin ilaa an takuuna ay ilaa karaahata an takuuna inaad noqotaan kahasho uu kahanayo karaahiyaysanayo daraaddeed mooye wax kale idinkuma diidin malakayni laba malak aad noqotaan aw takuunaa ama kahasho uu kahanayo inaad noqotaan min alkhaalidiina kuwa waara ayaan dhimanaynin inaad ka mid noqotaan kahasho uu kahanayo karaahiyaysanayo daraaddeed buu idinku diiday wax kale idinkuma diidin wa qaasamahumaa waa u dhaartay labadoodii innii lakumaa anigu waxaan idiin ahay labadiinna la min annaasixiin kuwa idiin nasteexaynaya mid ka midaan idin ahay weliba tawkiidaad badanna waa geliyey dhaartii waa ku adkeeyey jumladii wuxuu ka dhigay ismiya ayuu ka dhigay inna ayuu ku akiday naasixun keliya ma odhanee la min annaasixiin buu yidhi haddii la yidhahdo fulaanun saalixun ninka hebel la yidhahdo waa saalix waa nin wanaagsan iyo haddii la yahay waa min asaalixiin waxaa ablaqa haddii la yahay min asaalixiin saalixiintuu ka mid yahay weliba laamna waa la geliyey laamkan laftiisuna tawkiid buu faa'iidayn fadallaahumaa biguruur fadallaahumaa ay xadahumaa waa raaridoo hoos buu u celiyey biguruurin xaal ay ku dheehan yihiin musaaxibayni biguruur dagnaansho ay ku dheehan yihiin ama dagis ay ku dheehan yihiin oo la yidhaahdo labadooda ayaa laga xaalaynaya ama la yidhahdo isagaa laga xaalaynaya biguruurin dagis uu wax dagayo xaaluu ku dheehan yahay ama fadallaahumaa weji labaad fadallaahumaa ay fajara'ahumaa waa dhiiriyey labadoodii aadam iyo xawaa macsidiibuu ku dhiiriyey biguruurin dagnaansho xaalay ku dheehan yihiin buu dhiiriyey jara'ahumaa cala almacsiya falammaa daaqaa markay dhadhamiyeen yacnii cuneen baa loo jeedaa ashajarata geedkii laga reebay badad waxa muuqatay lahumaa labadoodii u muuqatay saw'aatuhumaa cawrooyinkoodiibaa u muuqdo faydmay asturkii cawraadkooda qarinayey baa ka faydmay wa tafiqaa waxay gudagaleen yakhsifaani inay ku dhajinayaan calayhimaa ay calaa saw'aatihimaa yacnii cawraadkooda inay ku dhajinayaan min waraqi iljanna caleenta jannada wax ka mida inay ku dhajinayaan bay gudagaleen dafiqa waa afcaalu shuruucay ka mid tahay wa naadaahumaa waa u dhawaaqay rabbuhumaa rabbigood muxuu ugu dhawaaqay alam anhakumaa miyaanan idinka reebin idinkama reebin miyaa can tilkuma ashajarati tiinnaas ashajarati geedka ah miyaanan idinka reebin wa aqul lakumaa miyaanan idinku odhan ina ashaytaana shaytaanku lakumaa caduwun mubiin labadiinna wuxuu idiin ahaaday col cadaawadiisu caddahay buu idiin ahaaday miyaanan saa idinku odhan qaalaa waxay yidhaahdeen labadoodiba aadam iyo xawaa rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow dalamnaa waa dulminoo waa ku xadgudubnay anfusanaa nafahayagii ayaannu dulminnay oo ku xadgudubnay wain lam takfir lana ay walain lam takfir lana ilaahay baannu ku dhaarannaye haddaanad noo dembi dhaafin annaga wa tarxamnaa aanad noo naxariisan lanakuunanna noqonne o noqonne oo waa noqonaynaa min alkhaasiriina kuwa khasaaree guuldarraystay ama kuwa nafahooda khasaareeyaannu ka mid noqonaynaa qaala ilaahay waxau yidhi ihbituu dega oo samada ka dega arlada inay u degaan baa la amraya bacdukum libacdin caduwun xaal qaarkiinba qaarka kale col la yaho mutacaadiina qaar col isla ah xaalaatiin dega walakum fi lardi mustaqarun wa mataacun ilaa xiin wal xaal lakum uu idiin sugnaaday fil ardi arlada gudaheeda mustaqarun ay makaanu istiqraar meel lagu sugnaadaa idinku sugnaatay wa mataacun iyo raaxa idinku sugnaatay ilaa xiinin ilaa wakhti laga gaadha ayaa idinku sugnaatay ama mustaqarun ay istiqraarun sugnaansho uu idinku sugnaaday arlada wa mataacun iyo raaxo ilaa xiinin ilaa wakhti laga gaadhaayo aad ku raaxaysanaysaan oo ku sugnaanaysaan qaala fiiha taxyowna qaala ilaahay waxau yidhi fiiha arlada gudaheedaa taxyowna ku noolaanaysaan wa fiiha arlada gudaheedaa tamuutuuna ku dhimanaysaan wa minhaa arlada xaggeeda tukhrajuuna laydinka soo bixinaya laydinka soo saaraya tukhrajuuna iyo takhrujuuna waa laba qiraa'o sabci ah takhrujuuna qiraa'ada ah waa ka soo baxaysaan wey tukhrajuunana waa laydinka soo bixinaya wey ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu u dhaartay ibliis aadam iyo xawaa waxay yidhahdeen culammadu weligood may arag aadam iyo xawaa wax ilaahay been ugu dhaarta marka ismay lahayn cid baa ilaahay been ugu dhaaranaysa ismay lahayn dhaartii beenta ahayd markuu u maray dee waxay noqotay inay markaa geedkii cunaan saasay noqotay xadiis waxaa ku soo arooray almu'minu qirun kariimun waalfaajiru khabbun la'iimun mu'minku waa mid la dago oo sharaf lahoo wanaagsan xumaantii ma jirrabin isagu waa niyo wanaagsan yahay waa la kedin karaa waalfaajiru khabbun la'iimun ruuxa faajirkee faasiqa ahina waa ruux markaa mufsid ah oo xun weeye dhagartii la is yidhahdo ku sameeya dee waa khiyaamadu isagu yaqaana ee miyaa lagu samayn karaya soomaalida lafteedu wax u eg bay yidhahdaan tuug tuug ma xada bay yidhahdeen tuug tuug ma xado laakiin muuminkii maadaama uu niyad wanaagsan yahay oo isagu wanaagga uu yaqaano oo xumaantii aanu jirrabin waa la kedin karaa xadiiskaas sheekh albaani waa quweynaya saas aawadeed saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen man khadacnaa billaahi in khadacnaa lahu ruuxii ilaahay nagu dhagra oo bimacnaa waxa weeye doona inuu markaa waxa weeye magaca ilaahay nagu dhagro in khadacnaa lahu dhagartiisa waa aqbalaynaa oo kale macno noocaasu tilmaamay waxaa laga yaabaa haddaba ishkaal inuu soo arooro ku saabsan sababta xadiiska saxiixu sheegaayo laa yuldaqu almu'minu fii juxrin waaxidin maratayn muuminka god keliya laba goor laguma wada qaniino waxaa la odhanayaa labada xadiis iskama hor imanaya waayo lama odhan muuminka godba laguma qaniino laakiin waxaa laynoo sheegay god hore loogu qaniinay dib looguma qaniino laakiin taasi diidi mayso god kale in lagu qaniini karo oo mid kale lagu qaniini karo oo mar walba mid cusub in lagu qaniini kara diidi mayso laakiin maxaa la nafiyey wy laa yuldaqu almu'minu fii juxrin waaxidin maratayn markaa labada xadiis iskama hor imanayaan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa dhagartii shaydaanka iyo waswasadiisii iyo dhaartii iyo wixii isku daray waxay noqotay inuu ku dhiiriyo geedkii inay cunaan geedkii waa cuneen culamada qaarba waxbay yidhaahdaan waxay yidhahdaan geedka loo tilmaamaya bacdigood waxaa loo jeeday geedkaa noociisoo dhan dabeedna wuxuu markaa u qaatay aadam in caynta geedkaasuun loo jeeday ka kale la noocehe la midka ah aan loo jeedin bacdi baasaa yidhi bacdi kale waxay yidhaahdeen may geedku geedkii unbuu ahaaye cayntiisuu baana loo jeedaye laakiin nahyigu inuu markaa aanu ahayn mid waxa weeye dembi ah ayuu markaa u qaatay calaa kulli xaal say doonto ha noqoto geedkii waa cunaan cisyaanna ilaahay waa ku itlaaqay inay cisyaan tahay wa casaa aadamu rabbahu faqawa yacni cisyaan ayaa lagu itlaaqay halkaana mas'ala la isweydiiyaa ku saabsan nebiyada macsi ma ka dhici kartaa mise kama dhici karto culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wax macsiyii nebiyada kama dhacdee laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa xasanaatu alabraari sayi'aatu almuqarabiin dadka abraarta ah shay yaga xasanaad u ah ayaa muqarabiinta dembi oo kale uga dhigan marka shayga cisyaanka lagu magacaabaya wuxuu ahaa bay yidhaahdeen shay khilaaful awle ah oo laga fiican yahay laakiin dembi ma ahay laakiin warka noocaasa nadar baa ku sugan saas aawadeed waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen qolyaha sidaa odhanaya waxay ka cararayeen wax ka daran bay ku dhaceen sida sheekh taqyadiinba u odhanaya waayo ilaahay waxa uu ku magacaabay cisyaan iyo khawaayo inay tahay wa casaa aadamu rabbahu faqawa markaase iyaguna waxay leeyihiin maa casaa wamaa hawa walaakin khaalafa alawlaa maa casaa wamaa hawa walaakin khaalafa alawlaa marka shay laga fiican yahay in cisyaan lagu itlaaqo dee nadar baa ku sugan ta kale dulmi inay taa lagu magacaabay walaa taqraba hadihi shajarata fatakuna min aldaalimiin warka ku saabsan xasanaatu alabraar sayi'aatu lmuqarabiinna waa arrin khalad ah shay xasano ahi weligeed sayi'a ma noqoto waxay rabaan inay yidhaahdaan shay waxa weeye laga fiican yahay laakiin bannaan oo jaa'isa ayaa iyaga nisbadooda uga dhigan markaa sayi'o laakiin waxay ka cabbireen xasanaad xasanaadkuna waa shay qurbo oo rabbi loogu dhowaado marka shay xasanaad oo qurbo oo rabbi loogu dhowaadaa weligeedba sayi'a ma noqoto marka waa war qalada warka noocaasi weeye calaa kulli xaal waxa saxan in la yidhaahdo nebiyada jaa'is bay ka tahay cala sabiili nudra si naadir oo qaliila inay uga dhacdo dembi sakiiri inuu uga dhaco oo aan markaa dunuubta khisada ahayn sakhaa'iruulkhisa waa inaanu ahayn bisharti kabiira kama dhici karto sakhaa'irulkhisa waxa la yidhaahdo sakhaa'irta liita ee shakhsiyad xumada sheegaya kuwaasina nebiyada kama dhici karaan laakiin sakhaa'ir sakhaa'irulkhisa aan ahayn oo sakiiro ahi jaa'is bay tahay calaa sabiili nudra walqilla inay uga dhacdo hadday se dhacdo inay ka dhacdo waa laga baraarujiyaa degdeg bay uga toobad keenaan toobadkeenkay waxay ku gaadhaan derajo sarraysay ku gaadhaan saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen aadam markuu ka toobad keenay geedkii uu cunay derajada kamaalkee uu ku gaadhay waxay ahayd derajo aanu joogin inta aanu geedka cunin geedka intaanu cunin martabadduu joogay martabad ka sarraysuu ku gaadhay toobadkeenkii saas aawadeed buu ilaahay uu yidhi uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahadaa intaa dabadeed rabbigii baa doortay fataaba calayhi towbaddiina waa waafajiyey waana ka toobada aqbalay wahadaa waana hanuuni iyagoo ilaahay dembidhaaf weydiisanayana waata ilahay halkan inoogu sheega qaala rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin ilaahay bay u toobad keeneen ilaahay aadam towbaddii waa ka aqbalay wuu doortay waxay culammadu yidhaahdaan alcibratu bikamaali nnihaaya laa binaqsi albidaaya cibrada iyo tixgelinta waxa leh kamaalka nihaayadu leedahay muxuu ku dhammaaday derajo kaamiloo akmal ah buu gaadhay oo aanu joogin qabla akli shajara intaanu geedka cunin ka hor ayuu towbaddii maqaam sarreeyuu ku gaadhay maqaamka ijtibaaga iyo toobadka aqbalka iyo doorashadaas ilaahay doortay waa ijtibaag khaase ayuu markaa gaadhay waxaa laga qaadanayaa aayadda lagala baxayaa cawraadka in la asturaa inay waajib tahay wa tafiqaa yaksifaani calayhima min waraqi aljanna waxaa kaloo lagala baxayaa laga qaadanaya ilaahay inuu hadlo oo uu ku hadlo bisawt cod isaga u gaar ah oo aan codka makhluuqaadka shabbihin inuu ilaahay ku hadlona waa laga dariishanaya mutakallimiinta qaarkood waxay yidhaahdaan laa yatakallamu bixarfin walaa sawt ilaahay xuruufna kuma hadlo codna kuma hadlo laakiin warka noocaasi waa halad ilaahay wuxuu inoo sheegayaa hadalladan inuu isagu yidhi qaala akhruj minha mad'uuman madxuura yacani waxaa laynoo sheegay inuu hadalka maquululqowlku waa maxay xuruuf uu ka kooban yahay yaa ku hadlay allah baa ku hadlay qaala innaka min almundariin baynu hore u soo aragnay waxaa ka sii horraysay qaala fahbit minha famaa yakuunu laka an tatakabbara fiiha fakhruj innaka min alsaakhiriin yacni aayaadkan aad bay igu soo noqnoqonaysa qaalada cidda odhanaysa waa allah maquulka u odhanayaana xuruuf buu ka kooban yahay waa kelimaad iyo xuruuf marka inuu xuruuf ku hadlaa laga qaadanayo sawd inuu ku hadlana waa laga qaadanaya wanaadaahumaa waa u dhawaaqa kutubuluqo haddii la raajaco waa maxay nidaagu annida waa asawtu arafiic codka dheer weey waatuu callaamatu bnulqayim odhanayo ina annida sawtu rafiicu wa diddahu fahuwa annajaa'u kilaahumaa sawtaani nidaagu waa cod dheer lidkiisana najaa' baa la yidhaahdaa codka aan dheerayna naja' baa la yidhahdaa kilaahumaa sawtaani labada mid walba oo laba sawt axaadiista nebigu waa sii caddaysay sida xadiiska uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fayunaadii bisawtin yasmacuhu man bacuda kamaa yasmacuhu man qarub ilaahay aakhiro wuxuu ku dhawaaqaa bisawtin cod ayuu ku dhawaaqaa yasmacuhu man bacuda kamaa yasmacuhu man qarub u maqlaayo ka fogi sida ka dhowi u maqlayo u maqlayo waxaa kaloo aayaadkan laga qaadanayaa dembi kasta in laga toobad keeno ilaahayna laga dembi dhaaf weydiisto qaala rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin nebi aadam ducadaa uu ku ducaystay ilaahay inoo sheegay in lagu ducaystaana waa fiicanta fabihudaahu muqtadi nebiyadii hore in lagu daydo hadday tahay ducooyinkoodii toobadkeenkoodii istikfaarkoodii acmaasha wanaagsan ay la yimaadeen ee shareecadeenna aan ka hor imanayn waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa rabbanaa in ilaahay lagu baryo aadna qur'aanka waa ugu soo aroortaa rabbi iyo rabbana ilaa culammada qaarkoodu yidhaahdeen ismullaahi alacdam waa rabbana weeye waa erayga rabbi iyo rabbana saas aawadeed ducooyinkay nebiyadu ku ducaysteen ducooyinkay saalixiintu ku ducaysteena laynooga warramay ducooyinku ilaahay addoommada baraayo ducooyinka xataa gaaladu ku ducaysan doonaan aakhiro markay tagaanee naarta gelayaan ama naarta ku jiraan kullu daalika waxay ku yimaadeen erayga rabbi iyo rabbana marka isimkani khusuusiyo gaara inuu leeyahay culamada qaar ka qaateen ducooyinka xataa ilaahay baraya addoommada mu'miniintii inay ku ducaystaan oo tacliim uu ilaahay qur'aanka ugu sheegay waxay ku yimaadeen eraygan rabbana iyo rabbi rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi alaakhirati xasana rabbana laa tuziq quluubana bacda id hadaytana yacni waxa weeye erayga rabbana aad bay u badantay haddaba waxaa dhacday yaadii xarfunidaaga waa la xadfaa laba mawdic bay qur'aanka ku soo aroortay iyadoo yaadaa la sheegay labadaa mawdic mooyaane in alla inta kale waxay ku timi xarfunidaagu xataa iyadaanu la socon waxay culammadu yidhaahdeen tacdiim ilaahay la weynaynayo ayaa looga jeedaa xataa ya'da xadafka la xadfayo bacdu ahlicilmi saasay ku tawjiihiyeen culamada qaar waxay yidhaahdeen isim gaara ma aha ismullahi alacdam magaca ilaahay ee weynaanta badan ee ciddii ku barida uu ilaahay ka aqbalayo ducadana ka ajiibaayo magac kasta magacyada ilaahay ka mid ee wanaagga badan oo ilaahay lagu baryo laakiin qalbiga la soo xaadiriyo marka ilaahay la baryaayo tadaruc ziyaada'a lala yimaadiyo tadallul la ysdullaynaayo iyo xuduur qalbiga la soo xaadiranayo iyo tadallul markaa dheeraada lala imanayo rabbina aad la ysugu dullaynayo qalbigana si fiican loo soo xaadirinayo waxyaalihii ducada aadaabteedii ahaydna iyo shuruudaheediina la oofinayo isim kastoo caynkaas lagu sameeyo ilaahay lagu baryaa wuxuu noqonayaa khusuusyadaa mid lagu helayo allah wuxuu yidhi fadallaahumaa biguruur fadallaahumaa waa ku daadejiyey tadliyada waxaa la yidhahdaa dalla dalwa fi lbi'ri dallaa yudallii tadliyatan waa ku raaridis ceelka marka wadaanta lagu rido waxaa la yidhaha dalla dalla dalwa baa la odhanaya dallaa addalwa marka hoos buu marka ugu riday weeye waa ku raariday jalaalaynku wuxuu ka odhanayaa xatahumaa can mansilatihima xatahumaa wuxuu hoos uga riday mansiladoodii culamada qaar waxay leeyihiin mansilo macnawiya oo hoos uga riday maahee soo daadejinta uu arlada u soo dejiyo oo samada ka soo dejiyay jannadiyo dhulka u soo riday waa tadliya xisiya laa macnawiya waayo aadam derajadiisa hoos uma dhicin isla markiiba waa kan kamaalka markaa haddana helay waa ta'adub markaysaa leeyihin yacani markii hore in waxa weeye dembigu dee inuu wax markaa ka dhimay waa jirtaa laakiin wuxuu ku kabay oo ku istidraakay toobadkeenkii uu rabbi u toobadkeenay marka daacadii baa waxay ka dhigan tahay wax sarreeya dembigina wuxuu ka dhigan yahay wax hooseeya marka kaannahu maqaam sare ee laga soo ridayoo hoos loo soo kaxeeyey liajli dembi weji labaad culamada qaar waa ku fasireen oo waxay yidhaahdeen fadallaahumaa ay fajarra'ahumaa oo min addaallati baa laga soo qaatay daalladuna waa maxay waa jur'ada waa dhiiranaanta muxuu yidhi shaacirkii ina alxilma dalla calaya qawmiy dulqaad baa qowmkaygii igu soo dhiiriyey buui marka dalla wuxuu uga jeeday bimacnaa jarra'a ayuu uga jeeday fadallaahumaa ay fajarra'ahumaa waa ku dhiiriyey macsidii ay cala almacsiya ama fadallaahumaa hoos buu u raariday oo maqaam saruu hoos uga soo celiyey labadoodii ibliis biguruurin xaalu markaa dagnaan ay ku dheehan yihiinoo shaytaanku dagay musaaxibayni biguruur falammaa daaqaa markay dhadhamiyeen waxaa loo jeedaa wax yar bay ka cuneen waayo dawq baa laga cabbiray ashajarata geedkii ay cuneen waa kii laga reebay inay cunaan badat lahumaa waxa u muuqatay saw'aatuhumaa cawrooyinkoodii baa u muuqday marka hore waa ka qarsoonaayeenoo cawraadkaa ka asturnaa waxay isweydiiyaan culammadu maxay ku asturnaayeen bacdi baa war ghariiba yidhi oo waxay yidhaahdeen ciddiyo khafiifa ayaa jidhkoo dhan cawradu ku asturnay markii dambena ciddiyihii baa faydmay faraha addimadii iyo gacmahay ku soo urureen waa war ghariib ah daliilla male qowl labaad baa wuxuu leeyahay nuur baa asturayey nuurkii asturayey baa ka faydmay qowl kalea wuxuu leeyahay maya libaasul jannay ku asturnaayeen saaxibulfutuuxaatna wuxuu odhanayaa taasaa adhara dharkii jannada ayay ku asturnaayeen dharkiina markan bay faydmeen wejigaasaa adhara buu odhanaya watafiqaa waxay gudagaleen waa afcaalu shuruuc yaksifaani afcaalu shuruuca aanima daba dhacdo haddaad aragto ficil afcaalu shuruuc ka mida dabadiisa aanima dhacdo ficilka mudaaricee khabarka u noqonaya an lama geliyo maxaan loo gelinayn yacni shuruucu wuxuu faa'iidaynayay antu waxay tilmaamaysaa kala duwan oo midna xaal bay sheegaysaa midna istiqbaal bay sheegaysaa fa tanaafayaa labadaa isdiidaya marka laba shay oo iswaafaqaya noqon maayaan watafiqaa waxay gudagaleen yakhsifaani inay ku dhedhejinayaan calayhimaa ay calaa saw'aatihimaa cawrooyinkooda ay ku dhedhejinayaan min waraqi ljanna caleenta jannada wax ka mid a caleentaasay doonayeen inay isku asturaan wanaadaahumaa waa u dhawaaqay rabbuhumaa rabbigood alam anhakumaa muxuu ugu dhawaaqay alam anhakumaa miyaanan idinka reebin idinkama reebin miyaa can tilkuma ashajarati tiinna ashajarati geedka ah miyaanan idinka reebin inaad cuntaan ay can akli tilkuma ashajara wa aqul lakumaa miyaanan idinku odhan ina ashaytaana shaytaanku lakumaa labadiinna wuxuu idiin ahaaday caduwun col mubiinun ay bayinu lcadaawati cadaawadiisu ay cad tahay oo waadix tahay yani macnuhu wuxuu u dhacayaa waa idinka reebay sidaana waa idinku idhi nafyu nafyi isbaatun hadal la nafiyey haddii lasii nafiyo laba nafyi iska daba dhacaan wuxuu noqonayaa musbat buu noqonaya wax la sugay oo labada nafyi meeye lamta ayaa waxay tahay xaraf nafyi faa'iidaynaya waa xarfu jasmin wa nafyin wa qalbin hamsaduna waxay markaa leedahay iyaduna shibhu nafyi bay leedahay hamsadina markay shibhu nafyi yeelato laba nafyi baa meesha dhacay marka macnuhu wuxuu u dhacayaa waa idinka reebay waana idinku idhi nafyu nafyi isbaatu qaalaa waxay yidhaahdeen labadoodiba rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow dalamnaa anfusanaa waa dulminno waa ku xadgudubnay nafahayaga wa in lam takfir lana qasam baa qadaran waayo jawaabu shardi qumman baa la dhigi lahaa haddii markaa qasam aanu qadarnayn lanakuunanna marka la yidhi waa jawaabu qasam marka qasamkii waa inuu muqadar yahay laamkiina waa la xadfay ay wain lam takfir lana ay walain lam takfir lana ilaahay baan ku dhaartay ee haddaanad noo dembi dhaafin annaga wa tarxamnaa aanad noo naxariisan lanakuunanna noqonne oo noqonne oo waa noqonaynaa min alkhaasiriina kuwa nafahooda khasaareeyaanu ka mid noqonaynaa yacani noo dambi dhaaf marka waxdif lada ijtimaaci shartin wa qasam jawaaba ma akharta fahuwa multasam marka waxay yidhaahdeen marka labada ka horreeyo qasamka a laga jawaabo shardigiina waa in la qadaraa jawaabtiis bacdu ahlicilmina waxay haen taqdiirka waxba looma baahnay waxaa ka kaafinaya oo inaga deeqaaya jawaabu qasamka yuqnii can jawaabi sharti saas aawadeed labadoo la israacinaya ma soo aroorin marba haddaynay soo aroorin yacni tan kale inay ka deeqaysaa inagaga filantao inaga deeqayso oo aan taqdiirkaa loo baahnayn ayaa fiican laakiin sida mashhuurka waxay yidhaahdaan waa in la qadaraa qaala hbituu ilaahay waxau idhi ihbituu dega oo samada ka degoo arlada u dega bacdukum libacdin caduwun jumladani waa xaaliyo xaal bay noqonaysa waa uu damiirkaa laga xaalaynaya waxaad degtaan mutacaadiina xaal aad tihiin qaar col isla ah cadow qaar isu ah xaal aad tihiin dega marka aadam iyo xawaa iyo ibliis ayaa intaba la tilmaamayaa inay col isu yihiin saasaa la tilmaamaya tafiirtii aadam iyo xawaana dee col inay noqonayso ma'aalka isu noqonayaan waa ka imanaysa walakum fi lardi mustaqarun bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxay ku cadfan tahay bacdukum libacdin caduwun marka waxay noqonaysaa waxaad degtaan walxaal lakum uu idiin sugan yahay fi lardi arlada gudaheeda mustaqarun ay makaanu istiqraar meel lagu sugnaada ay idiin sugantay wa mataacun iyo raaxo ilaa xiinin ilaa wakhti laga gaadhaayo aa ku raaxaysanaysaan xaalaa sidaa tihiin arlada u dega qaala fiiha taxyawun allah wuxuu yidhi arlada gudaheedaa ku noolaanaysaan wa fiihaa tamuutuun arlada gudaheedaa ku dhimanaysaan arlada gudaheeda ayaa ku dhimanaysaan wa minhaa tukhrajuun arlada xaggeedaa laydinka soo bixinaya laydinka soo saaray alam najcal ilarda kifaata axyaa'an wa amwaata yacnii arladii waa mid ina ururinaysa oo aynaan ka baxayn maraynu nool lahay iyo maraynu dhimanno midnaba arladii ka bixi mayno dahruhaa liaxyaa'ikum wa batnuhaa liamwaatikum siday culammada qaarkood ku fasireen oo taabiciinta qaar laga soo naqliyey arlada korkeeduna kuwiinna nool bay u sugnaatay oo ku intifaacaya oo ku sugnaanaya baatinkeediiyo hoosteedana kuwiinna dhintay u sugnaatay oo lagu aasayaa yaa banii aadama qad anzalnaa calaykum allah wuxuu yidhi yaa banii aadama ubadkii aadamow qad anzalnaa xaqiiqe ee waa dejinnay calaykum korkiinna waxaanu idiin soo rognay libaasan dhar dharkaasoo yuwaarii asturayo qarinaya saw'aatikum cawrooyinkiinna qarinaya xumaanihiinnuu qarinaya waxaa loo jeedaa cawraadkiinnuu qarinayaa wariishan iyo dhar kale oo la ysku qurxiyuu idiin soo dejiyey ilaahay yacni idiin abuuray riishku wuxuu yahay waa libaasu ziina wa libaasu taqwa dharka taqwada daalika madkuurkan la soo sheego libaasu taqwo ah khayrun isagaa ka khayr badan dharka kalaa xidhanaysaan daalika min aayaati illaah daalika madkuurkaa la soo sheego ashyaada uu ilaahay soo dejiyey min aayaati illaahi aayadaha ilaahay bay ka mid yihiin inuu dhara cawrada ku asturtaan iyo dhar kalaa isku qurxisaan iyo libaasu taqwa ashyaadaasoo dhammi min aayaati illaahi aayadaha ilaahay bay ka mid yihiin calaamaadka ilaahay lagu aqoonsanayo lacallahum yadakkaruun si ay ugu waantoobaan yaa banii aadama ubadkii aadamow laa yaftinannakum yaanu idin fitnaynin oo idin fitnaynin oo idin fitnayn ashaytaanu shaytaanku kamaa akhraja abawaykum min aljanna fitno la mida saarista uu ka soo saaray aabbihiin iyo hooyadiin uu ka soo bixiyey jannada labadiinna aabbe waxaa loo jeedaa aabbihiin iyo hooyadiin fitno la mida soo bixinta uu aabbihiin iyo hooyadiin ka soo saaray jannada uu ka soo saaray fitno la mida yaanu idin fitnayn wuxuu jannada ka soo saaray yanzicu canhumaa xaaluu ka siibaayo jumladu waa xaaliya libaasahumaa dharkoodii uu ka siibayo wuxuu uga siibayey liyuriyahumaa inuu tusiyo daraaddeed saw'aatihimaa cawrooyinkooda inuu tusiyo daraaddeed buu uga siibayey innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum innahu shaytaanku yaraakum waa idin arkaa huwa isaga iyo wa qabiiluhu qoladiisa oo ciidamadiisii ahi min xaysu laa tarawnahum meelaydaan ka arkaynin ayay idinka arkayaan inaa jacalna ashayaaiina wliyaaa liladiina laa yu'minuun innaa jacalnaa annagu waxaanu ka yeelnay ashayaadiina shaydaamada wliyaa'a saaxiibba ayaanu ka yeelnay liladiina kuwii uga yeelnay laa yu'minuuna aan rumaynaynin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk